magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga hirgeliyey shirkadda somdarai taas oo ka shaqayn doonta qalajinta iyo dhoofinta dalaga liindhanaanta oo ka mid ah dalagyada kasoo go-a beeraha dalkeena shirkadda somdarai oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ayaa liindhanaanta kasoo goda beeraha jubbaland ka dhoofin doonta dekeda magaalada kismaayo cabdiwahaab sheekh cali geldoon oo kamida maamulka shirkadda somdarai ayaa faahfaahin ka bixiyey baahida keentay in shirkadan kismaayo laga hirgeliyo iyo shaqooyinka ay qaban doonaan waxaa anaga keena waa itusi taabsi waxaa maanta dhoofinayna shalay hadda ahay liintii oo qalalan maanta ayadoo weliba la sameeyey oo kambanigii uu casriyey ayay dhoofaysaa insha allah biidnillahi tacala waxaan leeyahay kambaniyada kale oo noocan doonayana way ku soo dhiiran karaan magaaladii way imaan karaan annagana waxaan leenahay horumar wacan oo insha allah oo intaan kasii ballaaran sanadada soo socda insha allah inaan sii rajeyno maantana waxaan dhoofinayno waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaarayso soddon iyo shan kun ish marka halkaasi waxaa ka cad in horumarka adeegsanayo uu yahay horumar aad u sarreeyo annagana waxaan leenahay shirkadda insha allah allah barakeeyo gudoomiyaha iyo rugta gudoomiyaha rugta ganacsiga g c i iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo wasiirka ganacsiga maareeyaha dhammaan ragisaa kasoo qaybgala xafladda iyo ganacsatada kaleba dhammaantood waxaan leeyahay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha jubbaland xuseen raabi kaahin ayaa soo dhoweeyey shirkadda ganacsiga kismaayo laga hirgeliyey isagoona ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay inay waddanka maalgashi ku sameeyaan xaragjarkii warshadda samjoi industrial company oo laga furay magaalada kismaayo oo samaysa liinta liintaasoo waddanka dibaddiisa aada oo export ah ama waddanka bannaankiisa u baxda waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala ummadda kale ee soomaaliyeed inay ay kusoo hi kusoo higtaan ama ay yimaadeen jubbaland oo ay warshadihii iyo kaabayaashii dhaqaalaha sida walaalahan samdry in ay kusoo maxay ahayday kusoo hirtaan oo yimaadeen oo dalka la maalgashado oo warshadihii lahaa dalku la soo celiyo oo iskaashatooyin la sameeyo aad iyo aadna waxaan oga mahad celinayaa walaalahan oo warshadan furay kana furay magaalada kismaayo muddooyinkii dambe ayaa magaalada kismaayo waxaa kusoo badanayay shirkadaha kala duwan ee ganacsi kuwaas oo ka qayb qaadanaya horumarka magaalada ka jira